إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan tiro madaafiic ah ayaa lagu garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn shisheeyaha soomaaliya kusoo duulay ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhigii ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowladda federaalka ee villa soomaaliya cabdiqaadir cali dige ayaa ku dhawaaqay inuu iska casiliyay xilkii agaasiminimo sababo ku aadan khilaafaad soo kala dhexgalay isaga iyo madaxtooyada wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka axmed macalin fiqi ayaa mar kale ku celiyey in xilligan aanay safaaradda etoobiya ka rari karin madaxtooyada aragti uruurin la sameeyey ayaa muujisay in shacabka kenya ay doonayaan in ciidankooda laga saaro dalka soomaaliya oo ay duulaan militari ku joogaan shariif sheekh axmed ayaa tilmaamay inaysan wax kalsooni ah ku qabin inuu xasan sheekh qabto doorasho qof iyo cod ah taasi uu tilmaamay inaanay xilligan dhici karin إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo axad ah taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda bisha kow iyo tobanaad labada kun afariyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan tiro madaafiic ayaa lagu garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn shisheeyaha soomaaliya kusoo duulay warkan iyo war kale oo ku saabsan ciidamada mujaahidiinta oo dagaalo culus ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose wararkaasi haashim ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toosa ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ku leeyihiin gaar ahaan kuwa ugandha deegaanka buufow ee hoostaga degmada janaale isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ah ee xaafadaha munkayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowladda federaalk ee villa soomaaliya cabdiqaadir cali digi ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka agaasiminimo sababo ku aadan khilaafaad soo kala dhexgalay isaga iyo madaxtooyada warkaasi waxaa inoo haya mubaarag cumar agaasimihii warfaafinta madaxtooyada dowladda federaalk ee villa soomaaliya cabdiqaadir cali digi ayaa waxauu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka agaasinimo sababo ku aadan khilaafaad soo kala dhexgalay isaga iyo madaxtooyada war qaraala uu soo saaray dige ayaa waxa uu ku sheegay inuu isagu ahaa ninkii qaaday olole ballaaran oo ka dhanha warbaahinta kaasoo lagu xayeysiinayay madaxweynaha dowladda federaalk ee xasan sheekh maxamuud talaabadan uu iska casiriyay cabdiqaadir cali dige ayaa ka tarjumaysa khilaafa iyo siyaasadka ka dhex taagan dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh oo xilligan waajahaysa caqabado siyaasadeed oo waaweyn siyaasiyiin badan oo xasan sheekh ay is wateen oo xilligan ku sugan villa soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay iska casiriyeen xilalkii ay ka hayeen dowladda federaalka iyagoon bahdilaadka la kulmay siyaasiyiin ku heyba xasan sheekh waxaan haatan samaysay isbahayso ka dhana madaxweynaha dowladda federaalk oo lagu eedeeyey inuu taladaas ku koobay oo uu soo dhaweystay ehelkiisa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka axmed macalin fiqi ayaa mar kale ku celiyey in xilligan aanay safaaradda etoobiya ka rari karin madaxtooyada warkani zakariye cumar ayaa ka waramaya axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa isagoo hadlayay waxa uu tilmaamay in xilligan aysan suuragal ahayn in safaaradda etoobiya ay ka raraan gudaha xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka sababa uu ku tilmaamay iyagoo ka warsugaya halka uu ku dambeeyo khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulka abiy axmed hase ahaatee ay iyagu ugu yimaadeen iyadoo safaaradda etoobiya ay ku dhex taallo xarunta madaxtooyada arrintaas oo eedeeda uu dusha kaga tuuray dowladihii iyaga ka horreeyey isagoo tilmaamay in markaa kadib ay ka codsan doonaan in safaaradda etoobiya laga raro gudaha xarunta madaxtooyada muqdisho wallaahi goobtan dowladdii laba kun iyo cabdullaahi yuusuf ayaa meeshaan kolley aan ku aragnay meeshaan laga siiyey guri ku yaalla madaxtooyada geeskeeda ama xayndaabka madaxtooyada ku yaalla ayay ku dhex taallaa meel quman maaha aniga aragtideeda waxay ku qasbanna in meel kale loo raadiyo oo meel kale ay degaan dhulkooda inay degaan laakiin wakhtiga munaasabka oo hadda xaaladan hadda taagan markay dhinac u dhacdo waxaa khasaba inay inay safaaraddan meel kale ay tagto ka dhex baxdo xayndaabka madaxtooyadooda annagu xayndaabka madaxtooyadooda safaaraddeena kuma taallo ama safaaraddeena inaan xayndaabka nala ogolaado inaan annaguna xayndaabka madaxtooyadooda inaan ka furanno safaaraddii waxaana falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ay arrintan ku tilmaameen astaana muujinaysa in dalka soomaaliya uu gumaysi ku jiro iyadoo dhanka kale arrintan ay tilmaamayso taagdarrida dowladda federaalka oo ku faanta inay tahay dowlad madax bannaan balse arrintaas ayaa waxa ay dad badan rumaysan yihiin inay tahay riyo maalmeed ay ku dhex jirto dowladda federaalka aragti ururin la sameeyey ayaa muujinaysay in shacabka kenya ay doonayaan in ciidankooda laga saaro dalka soomaaliya oo ay duulaan militari ku joogaan tafaasiil ku aadan warkaasi farxaan cali ayaa eegaya warbixin uu daabacay wargeyskada standard oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa dalka kenya ayaa lagu sheegay in inta badan shacabka kenya ay dalbanayaan in ciidankooda ka jooga soomaaliya laga soo saaro dalkaas dibna lagu soo celiyo gudaha dalka shirkad lagu magacaabo ibsos oo samaysa diraasaadka iyo aragti ururinta fadhigeeda inuu yahay dalka ingiriiska ayaa sheegtay in aragti ururin ay la dhex qaaday shacabka kenya ay muujinayso in badankooda dadka kenyaatiga ay doorbidayaan in ciidankooda jooga soomaaliya dib loogu soo celiyo dalka kenya sida ay tilmaamayso aragti ururintan boqolkiiba lixdan iyo siddeed shacabka kenya waxay ka dalbanayaan xukuumaddooda inay soomaaliya ka soo saarto ciidanka kenya ee qaybta ka ah duulaanka shisheeyaha tani oo muujinayso sida shacabka kenya ay quus uga taagan yihiin wiilashooda ku le-anaya dagaalka soomaaliya marka laga hadlayo dadka aragtidooda dhiibtay boqolkiiba shan iyo toban waxay ku talinayaan in ciidamada militariga kenya laga soo saaro soomaaliya laguna bedelo ciidan kale halka tiro intaas la mid a ay ku doodayaan inaanay habbooneen in xitaa lagu bedelo ciidamo kale boqolkiiba soddon iyo sideed ka mid a dadka aragtida dhiibtay ayaa iyagoona ku talinaya in ciidanka kenya dib loogu soo celiyo xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya sida ay tilmaamaysa warbixinta uu daabacay machadka ibsos islamarkaana uu baahiyay wargeyskada standard boqolkiiba afartan shacabka kenya waxay rumaysan yihiin in ciidankooda jooga soomaaliya ay sabab u noqdeen korarka weerarada abaabulan ee gudaha dalka kenya ka fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo aaminsan haddii ciidamada kenya ay ka soo baxaan soomaaliya inuu isbeddel ku imaanayo weerarada ka dhacaya gudaha kenya gobolka dhaca xeebta kenya oo ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ee ku jira gumaysiga dowladda kenya ayay warbixintu sheegaysaa in boqolkiiba toddobaatan iyo kow dadka ku sugan ay ka cabsi qabaan weerarada ka imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo dabcan ah dadka nasaarada halka boqolkiiba afartan iyo kow dadka ku nool dhulka n f d ee ay soomaalidu leedahay iyaguona ku jiraan cabsida ah weeraro ka yimaada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gobollada xeebta iyo n f d ayaa ah dhul ballaaran oo ay leeyihiin muslimiinta waxaana xoog lagu deegaamiyey dad nasaaro ah kuwaasoo sannadihii u dambeeyey wajahaya weeraro kaga imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si firfircoon uga howlgala halkaasi kenya ayaa ku soo duushay soomaaliya sannadkii labada kun iyo kow iyo tobanka tan iyo xilligaasna waxay ciidankeedu tacadiyaad iyo gobodfallo xanuun badan ka geysanayaan gobollada jubbada hoose iyo goda oo ay duulaan qaaban ku joogaan taas beddelkeeda ciidanka kenya waxa uu la kulmay weeraro laayaan ah oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo dhegta dhiigga loogu daray boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka k d f warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan shariif sheekh axmed ayaa tilmaamay inaysan wax kalsooni ah ku qabin inuu xasan sheekh qabto doorasho qof iyo cod ah taasina uu tilmaamay inaanan xilligan dhici karin amuuraha ku aadan warkaasi cabdiraxmaan beder ayaa soo gudbinaya xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha dowladda federaalka ayaa wuxuu dhowaan sheegay isagoo la hadlaya baarlamaanka dowladdiisa inay qaban doonaan doorasho qof iyo cod ah hadalkaas ayaana wuxuu hadalhayn ballaaran ka dhex dhaliyey siyaasiyiinta iyo mucaaradka dowladda federaalka madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka shariif sheekh axmed ayaa ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee sida adag uga soo horjeestay hadalka ka soo yeeray xasan sheekh wuxuuna sheegay in dowladda keligeeda inay go-aan iska gaarto ay ka dhigan tahay inuu xasan sheekh isaga isdooranayo isagoo la hadlaya warbaahinta ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in miidaani ay tahay nasiib darro islamarkaanaysan dhici karin xilligan doorasho noocaas ah isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay inaysan jirin kalsooni ku aadan in la qabto doorasho qof iyo cod ah wuxuuna carabka ku dhuftay inayba ku qanacsaneen dhammaan dadka doorashada ka qaybgalaya in la qabto doorasho qof iyo cod ah waxaan u gudbaynaa haddana kalsoonida la qabi karo in doorasho one man one bowda oo cadaalada ay dhacdo intee la egto waxaan u malaynaa qof shaki uga jiro inaysan ku jirin inuu aad u dhaawacan yahay horta doorashada yay tahay inay ka heshiiyaan doorashada waxaa la rabaa inay ka heshiiyaan dadka danaynaya doorashada inay galaan xukuumadda kaligeeda inay doorashaan qabanaynaa ay dhahdo waxay noqonaya qof asaga isdooranaya ayay noqonaysaa marka waxaa la rabaa doorasho laysla ogol yahay oo laga wada hadlay
dhowaan xasan sheekh oo la hadlaya baarlamaanka ayaa sheegay inay qaban doonaan doorasho qof iyo cod ah kolkaasoo in badan oo siyaasiyiinta mucaaradka ka mid ah si adag uga soo horjeestay in mid walbuu ka mid ah siyaasiyiinta ayaa wuxuu fiirsanayaa arrima isaga dani ugu jirto islamarkaana uu ku heli karo kursiga madaxtinimo ee dowladda federaalka warkii alfurqaan xilligan waa naga intaa